waxaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe laga dareemayaa hoosudhac ku yimid qiimaha shidaalka taasoo farxad u ah gaadiidleyda gaar ahaan darawallada kaxeeya bajaajta oo inta badan laga isticmaalo magaaladan ganacsatada shidaalka ee jowhar ayaa sheegay in sababta isbeddelkan ay tahay in suuqooda uu ku xiran yahay muqdisho haddii shidaalka muqdisho uu hoos uga dhaco ay saameyn ku yeelanayso cali maxamed cali oo ka mid ah ganacsatada shidaalka ayaa sheegay in hoos u dhacan ay ku helayaan macaamiil badan islamarkaana uu kor u kacayo iibka shidaalka walow uu sheegay inay jecel yihiin xilliyada uu kor u kaco oo ay ka helayaan dhaqaale wanaagsan hadda qiimaha uu literka maraayo waa bonty eight mar waxaa jirto oo tagaayo hal dhibic hal hal dhibic labo marka wax walba waxay ku xiran yihiin sida anaga xogta a u helno iyo badeecada sida ay noogu timaado iyo wax walba markaas aa qiimeynayna intaasaynu ku xiran yihiin had ii jeer waxaa iibsada oo u badan waa bajaajleyda marka inkastoo ay ku yar yihiin gawaarida inta marka sidaas waaye ganacsigeena sidaasuun u socdaa oo shidaalka markuu kor u kaca suuqa oo wada jecelna soomaan sababtaas waaye waqtiyada oo hoos u dhaca waxaa ka mid ee waqtiyada oo roo oo kii oo dhulka qalalan yahay oo qorxeedka ah oo ilan wadooyinkii dhanaa wada furan laakiin hadduu mar roob doo basiinkii aada u qaalayaa marka waa kaasaa sababtaas waana sababta oo mar walba u kaco basiinka liibaan cabdulaahi diiriye oo ah darawalka xeeya bajaajta ayaa sheegay inay tani u tahay fursad ay ku kordhinayaan dakhligooda maadaama uu hoos u dhacay qiimaha shidaalka hadda shidaalka wallaahi qiimihiis hadda aad iyo aad u dhacsan yahay marmaroo iska kacaa laakiin hadda waxaa waa qiimaha ugu fiican anaga hadda ku qaadan karno oo hadda taagan yahay wallaahi marka hor raqiis yahay noo fiican asxaaba jowhara joognaa oo haddana xaaladeeda ilaah iska ogyahay moota xaaladeeda ilaah ku ogyahay ani wallaahi maalinta waa waxaa ku shubaa waa ku shaqeyn haddaa dhaa shan liitar mar lix liitar taas ugu kala shubaa oo maalintii adiga maalinay bare iska ahayni maalin xaawa marka maraa safaro kale aad yirto waa iska buuxsanaya toban liitar marba si waa tobanka liitar oo kale markaa ku shubanaysid adi sideed doolar waxsaas camal ay kuu keeni haa liitarka point eed markuu yoo kale sideed doolar waxsaas camal ay kuu keeni waa qiimaheeda marka waa iska raqiis laakiin waxaa markuu kacsan yahoo kale waa buuxsan haddaa dhahayd toban iyo dhowra madax kala bixi toban iyo labadoo sii sheegaya arkay oo sintiyaa lagu sii raacina isbeddelka ku yimid shidaalka ayaa waxa uu u wanaagsan yahay gaadiidleyda gaar ahaan darawallada kaxeeya bajaajta